iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee muujintii shaabadihii waa la furay oo waan arkay markii wankii furay toddobadii shaabadood middood oo waxaan maqlay afartii xayawaan midkood oo codkiisa la moodo onkod leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras cad oo kii fuushanaana wuxuu haystay qaanso oo waxaa isaga la siiyey taaj oo wuxuu soo baxay isagoo guulaysanaya wuxuuna u soo baxay inuu guulaysto oo haddana markii uu furay shaabaddii labaad ayaa waxaan maqlay xayawaankii labaad oo leh kaalay oo arag markaasaa waxaa soo baxay faras kale oo xamar ah oo kii fuushanaana waxaa la siiyey amar inuu dunida nabadda ka qaado iyo in dadka midba midka kala dilo oo waxaa la siiyey seef weyn oo haddana markuu shaabadda saddexaad furay ayaa waxaan maqlay xayawaankii saddexaad oo leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras madow oo kii fuushanaana wuxuu gacanta ku haystay miisaan oo waxaan afartii xayawaan bartankooda ka maqlay wax cod la moodo oo leh koombo sarreen ah qiimaheedu waa diinaar saddex koombo oo shiciir ahna qiimahoodu waa diinaar saliidda iyo kamrigana waxa yeelin oo haddana markuu furay shaabaddii afaraad ayaa waxaan maqlay xayawaankii afraad codkiisii oo leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras cirro leh oo kii fuushanaana magiciisu wuxuu ahaa dhimasho oo waxaa la socday haabees oo waxaa iyaga la siiyey amar ay ku xukumaan dunida waaxdeed oo ay ku laayaan seef iyo abaar iyo dhimasho iyo dugaagga dhulka oo haddana markuu furay shaabaddii shanaad waxaan meeshii allabariga hoosteeda ku arkay nafihii kuwii loo dilay eraygii ilaah aawadiis iyo markhaatigii ay fureen aawadiis oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh sayidkayaga quduuska ah oo runta ahow ilaa goormaadan xukumayn oo aadan dhiiggayaga nooga aarayn kuwa dhulka jooga oo midkood kastaba waxaa la siiyey khamiis cad oo waxaa loo sheegay inay wakhti yar sii nastaan ilaamaa kuwa iyaga addoommada la'ah iyo walaalahooda dhowaan sidoodii oo kale loo dili doono ay soo dhammaadaan oo haddana waxaan arkay markii uu furay shaabaddii lixaad markaasaa waxaa dhacay dhulgariir weyn oo qorraxduna waxay u madoobaatay sidii joonniyad dhogor ah oo dayixii oo dhammuna wuxuu noqday sidii dhiig oo kale oo xiddigihii samaduna waxay ku soo daateen dhulka sida geed berda ahi u tuuro midhihiisa aan bislaan markii dabeel weyni ruxdo oo samadiina waxaa loo qaaday sidii kitaab la duubay oo kale oo buur walba iyo gasiirad walbaba meeshoodii waa laga dhaqaajiyey oo boqorradii dunida iyo amiirrada iyo saraakiisha sare iyo taajiriinta iyo kuwa xoogga weyn ah iyo addoon kasta iyo mid kasta oo xor ahuba waxay ku dhuunteen godadka iyo dhagaxyada buuraha oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii nagu soo dhaca oo naga qaraya kan carshiga ku fadhiya wejigiisa iyo carrada wanka waayo waxaa timid maalintii weynayd oo carradooda bal yaa awooda inuu istaago